halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mida efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somaly com
ciid wanaagsan iyo habeen arbaco wanaagsanba dhegaystayaal waa lix bisha julaay sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna caawa iyo ciidana waxaa idin daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah saare cabdi axmed
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mida warbixinno ku saabsan sida looga ciiday soomaaliya waxaad sidoo kale maqli doontaan fannaaniin iyo wariyaal ka qaybgalaya barnaamijkeenna ciidda ee v o e da idinkugu tala gashay khadray bal ku cielo horta halkaa bal beydkaasun dhammaystir bal bal inaa la duubkii waaba dhaqaaqee labxaaday dabeertii oo haddaanani laabta kugu qaran noloshay ila xifteen
sidoo kale waxaan ka marnayn dhinacii majaajilada
asalaamu calaykum iyo wacalaykum salaam aa isbahays samaystay good morning yaan wax lasiin bay subax wanaagsan ku dooday waa salaamantihiin iyo seela ahayna soori bay ku cawdeen san iyo af baa dirireen samaca iyo araggaa isku khalaafay siyaasad suulkii baa faryareeda soddon kun doolar ku sheegtay
waa tahay markanna waa wariyaashii
alla maanta ayaanta hakada banaashe hakada banaashe duurtokitaano banooda had kastaba jacaylba ku hogaaminaye goordhow ayaad barnaamijkaasi xiisaha la maqli doontaan balse marka hore kusoo dhowaada wararkii caalamka madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa dhambaal hambalyaha u diray dadka muslimka ah iyada oo maanta loo dabaaldegay munaasabadda ciidda madaxweyne obama ayaa sheegay inay ciiddu tahay fursad dadku ay farxadda la wadaagaan qaraabadooda iyo asxaabtooda madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa tilmaamay in dadka muslimka ahi ay dhammaantood wadajir u ciidayaan iyaga oo kasoo kala jeeda ummado kala duwan waxaana uu tilmaamay in muslimiinta maraykanku astaan u yihiin sida uu maraykanku u yahay dal ay wadajir u dhisteen dad kasoo kala jeeda qowmiyado iyo midabo kala duwan
madaxa weydiimaha arrimaha britain iyo doorkii ay ku lahayd dagaalkii ciraaq ayaa sheegay maantaoo arbaca in faragelintaasi ay ahayd mid gebi ahaanba qaldanayd lagana dhaxlay cawaaqib qaldan guud ahaanba ilaa iyo maanta john jildcott oo ah guddoomiyaha baaritaankan ayaa ka hadlay kulanka waxa uuna sii daayey warbixin muddo laga dharsugayay oo uu ka aruuriyay dadweynaha taasoo dhan boqol iyo konton kun oo bog waxaana warbixintaasi dadku ay kaga jawaabayeen fikradaha ay ka qabaan haddii duulaankii uu hogaaminayay maraykanku uu ahaa mid ahmiyad lahaa amaba ay ka baaqsan kareen dalalka kale ee ku raacay duulaankaasi tallaabo milatary oo ciraaq laga geysto waxay ahayd waxay ahaan karta mid laga baaqsan karo laakiinse march labadii kun iyo saddexdii ma aysan jirin wax qalad ah oo ka imaanaya saadam xuseen ayuu yiri jalcot oo markaasi loogu duulayay
laba baabuur oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa lala beegsaday xero militari oo ku taala agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada cadan ee dalka yemen ugu yaraan lix qof ayaa ku dhimatay weerarkan saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in qaraxa kabacdi rasaas la isweydaarsaday weerarkan ayaa kusoo beegmaya iyada oo maanta loo dabaaldegayo munaasabadda ciidda magaalada cadan ayaa xarun kumeel gaara u ah dowladda yemen kadib markii xuuthiyiintu ay la wareegeen maamulka caasimadda sanca halkaad dhegeystayaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a jabuuti waxaa maanta si weyn looga dabaaldegay ciida fidriga iyada oo madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele oo dadka kula qayb galay salaada ciidda uu dadka kugu baaqay inay iscafiyaan ramadaan muuse ayaa warbixintan ku eegaya sida jabuuti looga ciiday
dadweynaha reer jabuuti ayaa si wanaagsan u ciiday munaasibadda ciidalfidriga iyadoo subaxnimadii saaka dadku ay u dareereen salaada ciidda madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar gelle ayaa siday tahay caadadu kula tukaday dadweynaha mid ka mida goobaha bannaanka ee loo qoondeeyey in lagu oogo salaada ciidda gaar ahaan goobta loo yaqaan miidaan cawleed ee degmada rasdika ee waqooyiga magaalada jabuuti ee sannad walba uu ku tukado madaxweynuhu inkastoo lagu jiro wakhtiyadii kulaylaha haddana cimilada ayaa maanta aad u wanaagsan iyadoo daruur iyo neecow qabow ay hadheeyeen magaalada jabuuti markii salaada ciidda la tukanayey madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele oo dhambaal qoraala u gudbiyey dadweynaha reer jabuuti munaasibadda ciidalfidrida awgeed ayaa u rajeeyey ciid wanaagsan dadweynaha reer jabuuti isagoo madaxweynuhu tilmaamay in la hirgelin doono dhammaan mashaariicda u qorshaysan xukuumadda iyadoo xoogga la saarayo horumarka dhaqaale iyo bulsho madaxweynaha jabuuti ayaa ku xusay dhambaalka in munaasibadaha ciiduhu ay ku salaysan yihiin amba ay fursad u yihiin iscafinta iyo isku soo dhowaanshaha waa sida warku u qoran yahay iyadoo uu rajeeyey nabadgelyo iyo xasilooni wadamada islaamka ee dhibaatooyinku ay ka taagan yihiin gaar ahaan dalalka soomaaliya iyo yeman sidoo kale waxaan kula kulmay hotel sharatonka jabuuti qaar ka mida mas-uuliyiinta mucaaridka jabuuti sida cumar cilmi khayre iyo cumar shirdoon cabaas oo iyaguna iiga waramay dareenkooda ciidda dareenkayagu aad buu u wanaagsan yahay ummadda reer jabuuti dhammaantood gudo iyo dibad meeshay doonay ha joogaani waxaan leenahay ciid wanaagsan sannadaa sannadeeda nabadgelyo iyo barwaaqo iyo bashbash inuu ilaahay inagu gaadhsiiyo iyaan weyddiisanaynaa mudane gudoomiye hadal qoraala oo habeennimadii xalay een, madaxweyne ismaaciil cumar geele uu oo ku lahaa in, ah, ciid wanaagsan dadweynaha reer jabuuti hadalkaasi qoraalkeed waxaa ka mid ahayd wakhtiyada ciidda waxaa ku habboon in la iscafiyo ma lays odhan karaa eh, fursad baa maanta meesha ka bannaan oo in, ah, halkaa way iskaga soo dhowaan karaan mucaaridka iyo dowladdu
waxa weeye eh, wuu wanaagsan yahay hadal la yidhaahdo oo waa wakhti ciideed oo in dee hadal wanaagsan la yidhaahdo waa wax eh, ku habboon weeyaan kolka dhan walba la eego dhaqankeenna diinteenna dhan walba kolka la eego waa wax ku habboon in hadal wanaagsan la yidhaahdo laakiin dee hadalku wuxuu ku xidhan yahay cidda tidhi cidda tidhi iyuu ku xidhan yahay marka waxaan u malayn uun hadal debnaha ka soo baxay oon meel durugsan gaadhayn inuu yahay ayaan u malaynayaa arkiisa doonni cumar shirdoon cabaas ah, munaasibadii ciidalfidri ayaynu ku jirnaa maxaad markaa aad ah, odhan lahayd amba dareenkaagu yahay maanta aniga dareenkaygu heerkii heer saruu joogaa meel saruu joogaa dhulka ma yaallo waxaan leenahay ummadda reer jabuuti oo dhan dhinacay doontaba ha joogaan meeshay doonaba ha joogaan ciid wanaagsan cumar shirdoon ah, maxaa lays odhan karaa beryahan ah, dadweynaha reer jabuuti intiisa badan waxay dhahdaan mucaaridkii waa isla aamuseen een, ah, ma intii doorashadun bay hawlihiinu ku dhannaayeen may may may waxaasi waa waxaan jira weeyaan hawsha u s n way socotaa Ee, waxaa lagu sheekeeyaa ama lagu dhaanteeyaa la yidhaahaa way baaba'day way qaraxday waan kala kaxaynay waa wax burburay sheekadaay waa sheeko talisyada iyo inta u shaqaysa ka socota weeye waxaan leenahay u s n mana baabi'in mana burburin waxa ay ka xoog weyn tahay maanta ma jiro ninkii dee tilmaamsanaya qof baxsaday iyo qof meel kale u doontay dheemaal iyo mid kale oo orday ninkii dee tirsanayay isagay jirtaa laakiin rukunadeedii iyo xididadeedii u s n maanta maalin ay ka xoog weyntahay ma jirto waana la arki doonaa mustaqbalka hadduu ilaaha idho dhinaca dowladda inkastoo aan la xidhiidhay mas-uuliyiin dhowra hase yeeshee ay ii suurageli weydey inaan la kulmo amba aannu isku helno telefoonka oo intiisa badan ay demiyeen mas-uuliyiintaasi waa rabadaan muuse v o a jibuuti oo idinle ciid mubaarak
عباس
waa hagaag ciid wanaagsan dhegaystayaal haatanna kusoo dhowaada barnaamij gaara oo aan ugu talagalnay munaasabadda ciidda waxaa inoo soo jeedinaya nalana socodsiin doona caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ismaaciil xuseen
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamij gaara oo ay v o idinku tala gashay inay idinkula dambaal degto munaasabadan ciidda soonfureed ee ciidul fitriga oo weliba dhegaystayaasha waxaynu u haynaa barnaamij aad u xiiso badan waxaana marti inoo ah weriye fanaan majaajilayste dhegayste iyo weliba dhinacyo kala duwan waxaana weliba barnaamijkaan ka madhnayn ismaaciilow weliba fanaan markaad tidhaahdo fanaaniinta iskuma jiraan waxaan u haynaa fanaan aanay dhegaystayaashu waayadan isagoo si toosa u heesaya aanay maqal bal fanaanka in yar haddaynu dhegaystayaasha uga seexadno haddaan qadar uga siixado labxadayda berkiyo
Ah, iyaga khadro qadar.
daahir ciga inaa lilah
goordhow ayay barnaamijkan marti ku tahay khatro daahir ciga iyadoo weliba si toosa u heesaysa dhegaystayaashana kula dabaaldegaysa munaasabadan ciidulfitriga barnaamijkan gaarka ee v o a ugu talagashay dhegaystayaasheeda dardaarankii rasuulkaan daa'imow rumayno waajibkan daryeelo naftaan laba diblayne dardaarankii rasuulkaan daa'imow rumayno waajibkan daryeelo naftaan laba diblayne hanoogu dembi dhaafo tamaashaad ka daawada ciiddow dabaaldega tamaashaad ka daawada ciiddow dabaaldega
cashay aan ku bilowno qaar ka mida wariyaasheenna inooga soo warramaa gudaha dalka dee waxaynu ku naqaanaa inta badan dhinaca warka oo weriye oo mikrofon sita oo leh dhacdo halkaa ka dhacday ayaa waxaa la sheegaya maanta iyagiyo kuwo kala ah way dhegaystayaashu maqli doonaan iyagoo isjilcinaya oo dadkii salaamaya oo weliba ma garanaysaa dee waxyaaba badanna u dheer yihiin digtoonoodii ka baxay digtoonoodii ka baxay.
digtoonow iyo naso baan maqli jiray iyagoo naso ku jira nase ku jira horta innagoo aynu ka bilownay dadka waxaan leenahay dhammaan dhegaystayaasheenna iyo aheeladeennaba ciid mubaarak meel kastay joogaan ciid mubaarak kulla caam wa antum bikhayr ciidan ciiddeedan waxaan ismaaciilow u rajaynaynaa in nabad iyo farxad iyo baraare ay ku ciidaan marka hore bal aan wariyaasheenna qaar ka mida khadka soo gelinno aan ka horrayno boosaaso hargeysa iyo jabuuti waa faadumo yaasiin jaamac cabdixakiin maxamuud shirwac iyo ramadaan muuse marka ugu horeysa soo dhowaada cabdixakiin maxamuud shirwac ramadaan muuse iyo faadimo yaasiin jaamac waa saddex weriyo qiimo laa tihiin marka marka ugu horeysa ciid mubaarak عيد مبارك يا عيد مبارك عيد مبارك عاش علي اسماعيل بوي السلام انا عيد مبارك بني بالله ismaaciilna halkaanuu ka dhowla cadaynaya ismaaciil oo asxaabtood maqlaysaa saddex weriyo halkaa ku jirta dowriyaashii oo dhan maaha laakiin waa in ka mida dee haye mar haddaad adigu ciid mubaarak tiri waxaan siri waxbaha ku qabsano ha ciiddiina mar haddii la jabuuti ilaa meelo kala duwan laga tuuray marka bal horta aynu fursad u siinno cidda ay salaamayaan marka hore waxaan ku bilaabayaa gabdhaha ugu horeysa ama meel walbaba anugu wiilasha ka bilaabila waad iga boobtee faadimo yaasin adaan kaa bilaabaynaa marka ciid mubaarak dadka aad salaamayso asxaabta aad jeceshahay fursaddan adigoo ka faa'iidaysanaya maadaama in badan aad dadka aad warar iyo warbixinno u soo tabisay bal maanta fursadda waxay taagan tahay in adigii een, lagu siiyo fursad aad ku salaanto ehlada qaraabada iyo asxaabta si kooban
dhammaan ummadda soomaaliyeed ee magacayga iyo muuqayga inta taqaan asxaabta saaxiibaday waalidiintay een, caruurtayda een, odagayga waxaan leeyahay ciid wanaagsan een, aad baan ugu faraxsanahay inaad fursaddan isiisaan insha allah waxaan ilaahay ka baryaynaa ciidan ciideeda inaan caafimaad iyo barwaaqa aan ku gaaro dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak aad baad umahadsantaa faaduma ducadan allah noo aqbalo ismaaciil yaan ku xijinaa ramadaan muusaan ku soo xejinaya ramadaan aad iyo aad ismaaciil iyo caasho waan idin salaamayaa waxaan aniguna sidoo kale anigoo fursadan ka faa'iidaysanayaan salaamayaa xaaskayga caruurtayda aabahay dadkayga oo dhan iyo dhammaan asxaabtii iyo waalidiintayda asxaabtii iyo dhammaan dhegaystayaasheena ayaan iyaguna salaamaya iyo ummadda islaamka oo dhan ciidan ciideedana anigoo fursadda uga faa'iidaysanaya waxaan dhammaanteen ilaahay inooga baryayaa inuu nabadqab iyo caafimaad qabba inagu gaadhsiiyo ummadda soomaaliyeedna meel kastoo ay joogto iyo ummadda islaamkaaba ummadda islaamkaana waxaan dhammaantood u rajeynayaa nabadqab iyo caafimaad qab inuu ilaahay dhammaan nagu gaadhsiiyo aamiin aamiin allaha noo aqbalo waxaa isnana sugaya oo fursadda sugaya ku timid waryaheenna cabdixakiin maxamuud sharwaac cabdixakiin bal dhinacaagana ciid mubaarak marka hore ciid mubaarak caasha waa la salaamaya adiga ismaaciilba dabcan anuga ugu dambeeye waxaan waxaan ufahmay inuu yahay xagga yaraanta cabdixakiin umaa ugu yarbaa tiraahan baan filaya asxaabtayda iga horreysay aad xagga daada uhorumarisa baan filaya marka hore waxaan idin leeyahay ciid mubaarak dhammaantiinba taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal ilaahay naga aqbalo acmaashii wanaagsaneedeen soo samaynay waxaan salaamayaa guud ahaanba ummadda af soomaaliga ku hadasha dhegeystayaasha oo ah baxda laanta af soomaaliga idaacadda v o a meel kastay adduunka ka joogaan waxaan salaamayaa waalidiintay waa igu horreysay hooyaday macaan dabcan sida oo kale asxaabtayda guud ahaan iyo gaar ahaanba waan u salaamayaa waxaan iyagana salaan qiimo badan oo aad iyo aada u ballaaran aan iyagana soo gaarsiinaya asxaabtayda laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ugu horeeyo jiefka idaacadda cabdiraxmaan yabrow dabcan iyo sidoo kale dhammaanba dadka qiimaha badan ee idaacadda ku xidhan guud ahaanba ba ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan baan leeyahay ilaahay sanadkaa sanadkiisa inagu gaarsiiyo caafimaad qab cibaado suuban iyo weliba camal wanaagsan
cabdixakiino waxaad tidhi maxaa la odhan jiray malaha xagga yaraantaa laygu dambeysiiyey laakiin salaanta waxaan isla cabaarada hal shay baan ka dhex eegayo dee faaduma waxay tihi odaygagaan salaamayaa ramadaan wuxuu yidhi xaaska adna waxaan tinmu ilaaba may wuu yar yahay weli ma gaarin de
horta waa doorasho waktigeedii kasoo horumartay baa la qaban doonaa dhawaan waanan iloobaba xagga dada aa durdaartay
faaduma yaasiin ba halkaa erey ka sotay faaduma maxaad lahayd awel aniga waxaan lahaa waxaan ogaaday in cabdixakiin uu keligiis yahay marka ciida dambeeta waxaan jawigiisa saa waa ka bedelaan doona waan maraynaya waa ducadaad ugu kabaysaa maya
ducada ugu dambeysa weye ramadaan haye ramadaan ha in horta faduma xabad daawa iskaga tartay marka jira waxaan ogaaday in cabdixakiim keligii yahay laakiin waxaan odhan lahaa ya dariiqaa loogu soo jiraa baan umalayna jidka kusoo jiraa isaguna waxa male de waxaan waxaan tir isaga laftigiisa wuxuu siri salaanta haddaad cid gaara salaantid ma garanaysaa dad baa isqabsanaysaana waa ka baahiyey
aniga shay baa ismaaciil iyo caashe iyo weliba asxaabta kale shay baa igaga igaga igaga cajiib badnaaday imika markaynu barnaamijka soo gelaynay dabcan sinu ka warqabnay bishii barakeysneed rabadaan baynu soddon cisho kusoo jirnay waynu soo soomanayn iidii baynu hadda barnaamijkeedii ku jirnaa inaynu bulshadii la faraxno iidii la galo dabcan de cibaadaduba dhamaata way sii soconaysaa arrinka igasii cajiibka badnaa waxa iyadoo aynu rabadaan kasoo baxnay umu saaxiibkii rabadaan telefoon ka soo galo ano iidigi iidii dhegahaygu ku dhacayaana waxa ugu badane dhegahaygu maqlaan ay iidda tahay unba aayer rabadaan xaggan kasoo galay telefoonka oo yidhi way kan rabadaan tuman dib xasuusisaan buu sii afarta geesood lahaa unbaa waan xasuustay wax kale si kale kuma garatid
waa rabadaan oo rabadaan maca salaameynaya
waa tahay waa tahay dhammaantiin dhammaantiin aad waa mahadsan tihiin ciid mubaarak meel kastood joogtaan kulla caam wa antum bikhayr sidaad noogu ducayseen faadima noogu ducaysay ciidan ciideeda nabadqab caafimaad bashbash iyo baraanan dhammaan noo rajeynaya waad mahadsantihiin faadimo cabdixakiin iyo ramadaan
aad iyo aad baad umahadsantihiin nuguna waad islaamayna aad iyo aad ciid mubaarak ciid wanaagsan ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak faadimo yaasiin jaamac cabdixakiin maxamuud shirwac iyo sidoo kale ramadaan muuse weliba dawariyaashu way badan yihiinoo qeybtood ayaynu maanta dhegeystayaasha soo qaban qaar kalena weliba way soo socdaan qaar kalena way soo socdaan waa tahay dhinaca waxaan u gudbaynaa fanaaniinta gaar ahaan fanaaniinta dadka ka qoslaya makaxa jabanaadir ismaaciilow waa dadku aada uga qosliyaa dadku markay maqlaan markii waxaa kusoo dhacda qosol bay usii diyaar garoobaan marka wariyaha v o a magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulla oke iyo kulmeen marka isaga iyo waxaan isku daynaynaa marka makaxa jabanaadir shacabka soomaaliyeed ee muslimiinta ahna dunida guudkeeda meel walba ay ka joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak min alcaa'idiin min alfaa'iziin walmustabshiriin kulli caam wa antum bikheer aan leeyahay ha sakiirkooda iyo kabiirkoodaba saasaan leeyahay niyad sani ku ciida farxad ku ciida caafimaad ku ciida kalgacayl ku ku ciida waqaala ku ciida wadajir ku ciida farxad ku ciida aan leenahay waa u celcelinaynaa weli macnaa een, si ay u dhihinba ma maqlin iyo xarafkaas waa na dhunti iyo shaqalkaas waa na hoosbaxa iyo si ay u dhihinba oo dheer aan kula ciidayna soomaaliya meel walba dunida guudkeeda ka joogaan Eh, marka xaaji abwaane dadka markay ku maqlaan qaarkood ayagaa qosla qaarkoodna qosol bay sugaan Eh, dadka kaa dhegeysanaya fiwaad waxay sugayaan dee inay inay qoslaan si walbaba ha ahaatee maxaad nala wadaagi lahayd Een, waxaan soo qaadanaynaa een, sidaad doonta u qaado aan qaadanaynaa way iska kooban tahay waa een, waxay ka mid tahay suugaantii aan ku gelbiyey eh, amaba aan ku gelbinay abwaankeena khaaliga ah odaygeena soomaaliyeed een, abwaan maxamed Hatra- maxamed ibraahim hatraabi marka een, sidaad doonta u qaado aan jecelnahay inaan maaragtay ay- ay nala dhegeystaan een, dhegeystayaasha Ha. Waa- su-aal mayleys kama weydiiyo waxay u bilaabanaysaa bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum iyo wacalaykum salaam aa isbahays samaystay good morning yaan wax lasiin bay subax wanaagsan ku dooday waa salaaman tihiin iyo seela ahayna soori bay ku cawdeen san iyo af baa dirireen samaca iyo araggaa isku khilaafay siyaasad suulkii baa faryareeda soddon kun doolar ku sheegtay oo yidhi hadduusan isiinin suul baan ku weerarayaa sooraa mishaaroo dharbaxday sonkoraa bur afduubtay suugaa bariis la olowday baasta roodista lugtay suqaar waxaa siri beer iyo busteyki waa sakhajaan canjeera waa sidhaxoole muufan waa sixday cambuula daangisalaan waa ka diiday saliid laakiin subag baa ku adkaystay siyaasadii bunduwaal sadbursi bay ku dhisneed saxan baa yidhi koowab yaan korkeyga la saarin saraa baraaka ku duushay saqabkaa qolka hoose sanka bistoolad ka saaray saddexna waa ka dul tuuray sawaraa kulumbaawi isaaka bufis u faanay oo yidhi suuqyada maanta anigaa ku sareeya dadka dhammaa isitaan sumcad anaa idin dheer sidaas miyaadan ogeyn subaacilaa u jawaabtay oo tiri sidaad mudaynaa heesawarow waan isnaqaane salka intaad u lawaynin saaxiib aayarifaanka waayo si kontobaata hiliita iyo seriya b wax ismooday sadkaaga waa kala goos saamigaaga barwaaye sidaas miyaadan ogeyn waa ku salaamaayo waa ku salaamay marka xaaji waa sheeko xiiso badan laakiin wax walba wax baa ka xoog badiyey saliiddii soogii baa ka xoog badiyey jiingadii sarti baa ka xoog badisay waan gartay markii gebagabadii eh, waxaa jira heeso badan ood qaado oo caan baxay eh, ku- qaarkoodna taariikhiyanba waa la arkayo kunba kuna weyn kuna u yar aad bay dadka u saamaysa waatan xamar lacagtoo dhanba kunay ku koobanta maxay say u timid hawstan
bilxaqiiqa fariintan bacdaa dhuusa la yidhaahdaa waa fariin ka sheekeynaysa ama ka hadlaysa ama ama sawir cad ka bixinaysa een, nolosha iyo siday u taalo annaga waxaan leenahay lacag oo dalka leeyahay shilin soomaali la yidhaahdo oo maanta kunka ka dambeeyo dhorinteeda siday rataba ha ku timaado heesta amaba fariinta bacdaa dhuuqso aan la wadaagaynaa dhegeystayaasha een, inaan inay nagula ciidaan
warkaasaanu bogaaniga waabuwaa badaangalaa warkaasaanu bogaaniga waabuwaa badaangalaa baalweynta yaan laga boojeenin bacdaa dhuqso bacdaa dhuqso bacdaa dhuqso
bisniska nuur male ganacsiga biyo cawaal male besada sarif male baaqi soo celin male bisniska nuur male ganacsiga biyo cawaal male besada sarif male baaqi soo celin male
warkaasaanu bogaaniga waa buwaa badaangalaa warkaasaanu bogaaniga waa buwaa badaangalaa baalweynta yaan laga boojeenin bacdaa dhuuqso bacdaa dhuuqso bacdaa dhuuqso kunka waa bestiis bulshadaa ku shamuunti buufisaa ku dhacay kunka waa bestiis bulshadaa ku shamuunti buufisaa ku dhacay warkaasaanu bogaaniga waa kuwa badaangala warkaasaanu bogaaniga waa kuwa badaangala baalweynta yaan laga boojeenin bacdaa dhuqso bacdaa dhuqso bacdaa dhuqso lacala haddii baalweynta la waayo lacag kaloo beddelaysa ma hayno suuqyada yaa wax ka baayacaya warkaasaanu bogaaniga waa kuwa badaangala warkaasaanu bogaaniga waa kuwa badaangala caashe waxaan filayaa goobta dee wacdara ka dhacay aad iyo aad aad iyo aad marka weliba makarafoonka lagu yareeyaan filayaa ismaaciilow haddii maanta lagu sii daayo mikrofoonkaas maantoo dhan waxaa laga yaabaa inuu hadluu kaa qosliyo laakiin wakhtigaan saamaxaynin intaa aan kaga gudubno marka xaaji banaadir iyo waryaha iyaga magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle cashayda ciid baynu ku jiraa aad iyo aad wala dabaaldegaya waa lasoo soomanaa hadda shaahii bigayskii iyo kii cadda iska ah intiiba la bilaabay ismaaciilo aad iyo aad marka een, dhegeyst wariyaasha qaybtoodna waynagaale dee isjilciya qayb badan oo soo hadhay welibana oo soo socota Ha, aad iyo aad adiga qudhaad waxa lagu xistaa caashay dhinaca madadaalada laftigeeda ama dhinaca heesaha Ay, qaybtodba aad lagu yaqaan ismaaciilo dadka qaar marka hadda ku dhageysta waxay isleeyihin oo macaasha dadka qoslinaysa waaba adduun nooc kale adduunkeen joognaa dad baa waxaa laga yaabaa inay riyo inay riyoonayaan inay la noqoto ma ma noqonayso barnaamijka caweyska washington mar hadday toddobaad walba dhegaystaan wax badan buu uga baxsan laakiin dee adiga waxaa si gaara lagugu xasuustaa fanaanadii dee heesaheeda welibana dee welibana ay maalintii dhowdaad wareysi ka qaadaysa hibe maxamed hibe maxamed hibe maxamed dawa intaan kala fogeyn hadda mar haddaan isku soo dhawaana iyadaa heesaheeda u joogta laakiin markaan ka fogaa heesaheeda inaan iska qaadqaado oo nafta aan ku qanqanciyo ismaaciilo aad baan u jeclaa heese heba teebaad ugu jeclaad oo kale heesaad inta badan aad ugu jecla maxaa ka mid ah heesaha hibe mid la tuuro horta male haye gadaal ma udhigaa horta aan soo xusuustay may waa ka gaadhsiiska waxay ku wanaagsan tahayba hay marka waa golakafuul baa la odhan jiray beriga hore soomaaliya hay marka mar haddii golakafuulka lagu helay hees hibe ay leedahay midii ugu horreysay dhegahayga kusoo dhacda maahe midii ugu horreysay carabkayga soo marta makuu sheegaa maanta haye tees tee wey miday wada qaadaan iyada iyo saalax qaasim haye bal luuqdeeda in yar haddaad dhegeystayaasha iyo anigaba inaga maqashay hay waa lala qaadaa may la qaadaysaa ismaaciil oo kula qaaday hadda- haddaan haddaan ka garto waa tabliikaadan soo xasuustay kalgacaylku waa qani caashaqa ka qara weyn qurxiyo wanaag badan wana shay ku qaaliya qiimaynta admiga saalax qaasim baa halkaas soo geli lahaa ismaaciil waa waa waxay ahayd inaan buuxiyo ay booska labaday isla qaadana qalbigooda kama go waxaanigaba ka qabaan ku quuri maaye waka waad soo dhacday sama aragtid codkaas ibe maxamed baa iskale saan hore u sheegay innagana waa cajila ismaaciil maxaa noogu xiga dad badan baynu ka sheekeynaynay een, eh, caashay oo Haye.
jacaylkii iyo waxyaaba mar haddadna heestaa hibana soo qabatay hay kuwo kalena way soo socdaan kuwo ismaaciilo kalena way soo socdaan oo wariyaasha qaarkood ay oo welibana dee aynu dadka usii yarxadne khadara daahir baa soo socota waaw oo dhinacii welibana dee caasha qaba oo weliba oo weliba khatro toos u heesaysa baryahan dhegeystayaashu ma maqal inay cajladeheeda daawadaan ama dhegeystaan kuweedii hore iyo kuweedii dambe maahe baryahan dambe khatro toos u heesaysa malaha maanta u horeysa liisanna wayna siiso waxay tiri heesahayga dad ku daaweeye Waxay caasha helay soo saa ma ahayn u qora u qora tir prescription Marka- dhakhaatiirta marka horta inan dalka sweden ku, eh, ku sugan oo ka mid a dhegeystayaasheen ayaa iyaduna doonaysa bal fariinteeda ciidda iyo weliba dareenkeedaba inay bal halkan ka dhiibato waataan kusoo dhaweyno ciid wanaagsan magacaagoo dhammaystiran masra cabdiraxmaan walaalo Een, halkaad nagala soo hadlay waxaan idigala soo hadlay dalka sweden gaar ahaan caasimadda stockholm waa gartay sidee looga ciidayaa wallaahi kaale iska adag wadankii baaban xasuustay caasay wadankii baaban xasuustay sida loo iidayo heerkaasaad sida loo gaarsiisantii cibaadeysan sida loo cibaadeysanayay iyo sida loo iidayo maasha allah wadankii baabaad moodaa oo ciidda aad baa loo dareemayaa marka muslimiin badan baa halkaa ka ciidaysa oo soomaalidana ku jirta muslim oo soomaaliduna u badantay weliba haa maasha allah adigu markaa ma xinaysatay oo ma ciiday oo ma baxday oo yaa
kolley hadda baaldegu iguma yara hay hay hay sanadadii horta sanad wadankan intaan ku iidaa way yarta inta badan wadankii baan ku iidaa laakiin sanadkan halkanaan ku iidaya hadduu ilaahay idhaahdo dee maan yaraysada baaldega Nasra- weliba maanta waa nigaa raba inaan washington ka iido haye haye nasraa de waa Yeah.
ciid baa la jooga waa la faraxsan yahay, waa tan la qoslayo absolutely dadkuna waxaa la doonayaa codkaaga bal dhinacaana snapchatkana aad baad ma garanaysaa aad aad da- dhegaystayaal badan ugu haysataa
absolutely ha
bal codkaagii dahabiga ah haddaad dhegaystayaashii oo fara badan la wadaagtay intaad snapchatka la wadaagaysa kooban in ka badan Haye.
marka bal dhegaystayaasha maxaa usoo qaban lahayd bal heesaha mid ka mida horta- horta inaadan heesaha amarka ilaahay ma xisbiyo hobigaygu waa iska heesaha ma ogtahay laakiin horta runtii gabadha khadra daahir ciga laydhaa baan aad u jeclahay heesaheeda ma jacaylka xaggaa ugu midhaha badan midhahana caasa inta badan ma xifdiyo Haye.
markaa hees ay leedahay baan horta aada u jeclay in aan ka soo qabtaba heestaasi waxay tidhaahdaa haddii daara fooqliyo tukaamolay dhigo mabada wooba caashaqooye dadko dhani hawariyeen hawariyeen naftu kayla duubnayd niyo heestaasaan kadro daahirna aada uga jeclahay iyo heeso badan oo kale laakiin nasraa de heestaas waxay muujinaysaa waa qof jacayl degay acuudu billah jacaylku miyuu naga maqan yahay laakiin heesaha khatra daahir dhammaantood waa jacayl waa ka tisle iyo hees kaloo tidhaahdan waxaa la yidhaahdaa mm, dadka ururayo isu tegay dhammaan ma ogan karaa mooye isaga heestan aad baan u jeclahay haye isha sacabka mari gaarsii haddee ye ku dhiceen ilmaduhu dhulabaarsade isha sacabka mari ee eedada kalgacaladaydunka ibjamowad marka aad iyo aad iyo heestaasna aan u jeclay ii saamaysa marka aanu khadrad ayr horto aad baan u jeclahay aad baan kuu salaamaynaa adiga iyo dhegaystayaasha kale ee aad idaacadda iyo nagala aad baan socda idii salaamayaa caashe cuud oo runtii gabadhan aad u jeclaya iyo walaalka ismaaciil kulligiinba waxaan idin leeyahay iid wanaagsan farxad wanaagsan waa taa ismaaciil oo mar haddii heesihii khatra daahirna lasoo xusuusiyey khatra daahir cigama foga magaalada hargeysa ay joogtaa maban ku dhufanno bal khadra laftigeeda aynu intaynu laynka soo gelinno oon weydiinna weliba waxa ka jira in heesaheeda dhakhaatiirta ay qoraan oo jacaylka laisku daweeyo khatra daahir ciga soo dhawow marka ugu horeysa marka xiga ciid mubaarak ciid mubaarak caashe cuud iyo dhammaan shaqaalaha si oodoo dhan inta ila hadlaysa oo dhan inta ka shaqaysa een codadkooda jecelahay dhammaantiin waxaan idin leeyahay ciid mubaarak kulli caam waa inta bukhayd mar kale ciid mubaarak khatra daahir Insha adigii inta kula joogtaba marka munaasabadan adigoo ka faa'iidaysanaya een, yaad salaan gaara u diri lahayd waxaan u dirayaa dee dadku way kala qaysan yihiin aniga bahdaydi baan loo diri lahaa haye qoladii fanaaniinta ahayd ee aanu xiso ahayn ayaan leeyahay meel kastoo joogtaanba ciid wanaagsan marka ku xigta carruurtaydii oo iyaguna yurub jooga ayaan leeyahay ciid wanaagsan marka saddexaad saaxiibaday oo dhan intaan aqaano ama i aragtay ama aanu wada hadallay oo dhan baan leeyahay ciid mubaarak waxaanu badinayaa ummadda soomaaliyeed oo dhan meel kastay joogto ee aanu isku bahda nahay isku diinka nahay isku dalka nahay meel kastay joogaan waxaan leeyahay ilaahay sanadkaa sanadkiisa khayr iyo barwaaqo haynagu gaadhsiiyo ciid mubaarak baan leeyahay caafimaad dheer baan u wada rajaynayaa ilaahay coladaha ha ka saaro ilaahay xanuunada ha ka saaro ilaahay abaaraha ha ka saaro dhammaantood ciid mubaarak baan leeyahay horta khadraay maxaa ciidda hargeysa lagu ciidaa maalintii marka la leeyahay ciidoo kale waxaa lagu iidaa dee horta rag iyo dumar iyo caruur waa la wada faraxsan yahay haye subaxa salaada ugu horeysa waa lasoo wada tukadaa haye marka lasoo tukadana suuqaa la galaa haye maqaaxiyihiioo naga xidhnaan jiro beer wada karinayna waa la cunaa dabeedna waa la iscasumaa haye waa la iscasumaa caano geel baa la doontahay markaasaa la farxaa caruurii way farxeen waa ciid calamay wada sitaan waa ciid ayaa la isku salaama waa waa layswada casumaa horta taasaad isha ka riday ishaad ka riday ilaan waa la farxayaa marka lagu Ahaa, casumo ama aad wax casuunto farxaddii baa qalbigaaga soo gelaysa dadkii wada soonaa oo hadda wada afuro cashucudur qofka kugu ag tukanaya odhanaya qofka kugu ag tukanaya cashucudur ka odhanaya kaalay een, aan soo wada quraacane Horta wallahi isagoon haddaa laga yaaba maalmaha kale inaan waxba kuu dhiirin ilaa farxadduu rabaa farxadduu rabaa qofkaasi far- qof farxaddii buu raadinayaa waan gartay dhegeystayaal baa khadraay een, goordhoweyd barnaamij ka qayb gelayay inan ka mid oo een, dalka sweden ka soo hadlaysay baa tidhi een, dhinaca heesihii khadra daahir baan is- aad isugu daaweeyaa dhinaca caashaqa haye marka bal horta heesahaaga iyo caashaqa maxaa ka dhexayn jiray waagii hore dee hooyayaa baa wada dhalay haye heesaha iyo caashiqu waxay ahaayeen curad curad iyo waxay soo ahaayeen iyo aabiyi hooyi waa saa- waxay ahaayeen dad is ah wax is ah bay ahaayeen haye way isdhaleen way isdhaleen marka inta caashiqu hayoo dhanna anagu dadka waan iska xignaa oo sidaasay gabadhu tiri waxay tiri waa de- qof mucaashaqada baan ahay heesaha khatra daahirna waa ii dawo marka markaad idaacadda joogtaan inaad heesaha khatra soo saartaan ood u badisaana hamoogaanin dardaarankaana way raacisay
dee waa dawooyinkii laysu qorayey qofka jecel hayaba heesta jirka dalbadoo u qora oo siiya cashaay sida dhakhaatiirtii baa loo qoraa labxadayda taasaan u qoraynaa haddaanan laabta kugu qaban ee berigii hore in heesi jiray imka codkina wuu iga xumaado mana heesi kara laakiin inantaasna way mahadsan tahay inta wax jecel oo dhanna waxaan leeyahay ilahay haydiin sahlo waxaad ku dhishii waanad isdhegaysana khatra weli sidaadii baa Khad- tahay khadraay bal ku ceeli horta halkaa bal beydkaasun dhammaystir bal bal inaa la duubkii baaba dhaqaaqee labxaday dabeertii oo haddaanan laabta kugu qaban noloshay ila cifteen
sida layligeed iyo oloo raray hayaandhe sida layligeed iyo oloo raray hayaandhe ambaliiga socodkiyo aleendada madaaye sida layligeed iyo oloo raray hayaandhe sida layligeed iyo oloo raray hayaandhe ambaliiga socodkiyo aleendada madaaye kalaxiiba yeeleesho kaleexa waayo waa kaalurkiisi laqayadu ihaysa kalaxiiba yeeleesho kaleexa waayo waa kaalurkiisi laqayadu ihaysa
dee adigaanba adigaanba waxaan ku yidhi codkaaga imika dib uu sii dhashay xa- xalaydhala buu sii noqday beryahan horta xaggaad ku dambaysay
waar haylugoy
beryahan beryahan xaggaad ku dambaysay khadraay waxaan ku dambeeyey baryahan xaggan aan u jeestay waan iska tukadaa waan iska joogaa dadkaygaan iskaga dhex jiraa Een, laakiin markaan fanaaniinta arko ay tumayaan kaban ay tumayaanna waan ku baraa'un bal haddii aad ma ma- celin kartid dee maanta waa ciidoo bal dhinacuun haddaad ku dhufatid bal hal hees haddaad noogu luuqaysid maanta oo welibana een, aad dhegeystayaashii daafaha dunidu mar haddii dee khadra daahir ay fursaddan u heleen muddana lala'a weliba ku dar ismaaciilo muddana lala'a meel lagu sheego dad dad badan baa dad badan baa khatro aad kuu dhegaysta
caashay bal mid soo qabo Maya, bal- ismaaciil maya bal caashilaha kuu bilowd bal caashay mid soo qabo
anu igu soo riixaya wuxuu leeyahay caasha heesihii malaha Bal xusuustoodii ku haa.
dambeysay ha bal mid soo qabo wadniya sambab wadaashaq wataa taasu inahayo alla mid weye may xanuun ma waayay Halala, hele hele alla mid weye may xanuun ma waayay
waxaan ka khadray waxaan ka baqay dad dhegaysatid een, codkanaad dib idaacadda uga dhegaysatid inaad dee mar dambeba albamyo cusub ay soo bixi doonaan maya ismaaciilow weliba heestan iyadoo originaalkiiya oo sidaa u dananaysaan hayaa khatar markay taana dhegaysato tanna loo saaro albano cusub baa soo bixi doona.
waa si wanaagsan waa si wanaagsan
ودنيا صنبب وعاشق عينها ودنيا صنبب وعاشق عينها يوي هوي مدويد بيحنون والموايا alla mid weyn ma xanuun uun ma waayahay Alla hele hele, alla mid weyn ma xanuun uun ma waayahay Shua. الله إلا ينسي حبي بابا أنا حقنا بابا عيني الله هلا هلا الله إلا ينسي حبي بابا أنا حقنا بابا عيني شباب
khatro aad baad u mahadsan tahay allaha ku sharfo waadna sharaftay ciid mubaarig adiga inta kula joogta iyo caruurta iyo dee inta kula ciidaysee nasiibka u leh inay dhinacaaga ku- een, beerkii ku cunaan ee ku ciidaan oo bariiskii hilbihiida adduunkana meesha lagu ciidaysanayo waad mahadsan dhammaantiin ciid mubaarig kuna ciid wanaagsan
خدي يا الدواء عاودي
iskama heesaan maqli jir ismaaciilo alla maxaa aniga heesta hore igu socotay ahy ismaaciil heesaha khatrad daahir mid la tuuro ma leh iyadana wayba sheegtay waxay tiri dadka u qora dadkii jacayl ka soo cawdoo dhan aad iyo u qora inkastoo isaa marka tiri aniga- dhakhaatiirta mucaashaqiinta bay noqonayna ma- aniga heesta horaa weliba aad igu socotay Aye.
labxadayda labxadayda beerkiyo haddaanan hees maaha ismaaciilo Waa hees way dhaaftay waxaan is idhi haddaad haddaad heesta ku luuqayso waad ka dilaysaaye halkaa u dhaaf aad iyo aad bal dhinacii wariyaasha ma ku noqona caashay bal markana iyana khadka soo gelina waxaan khadka soo gelinaynaa qaar kale oo ka mida wariyaasheenna marka hore waxaan soo gelinay boosaaso hargeysa iyo jabuuti haddana waxaan aadaynaa muqdisho baydhabo jannaa iyo nairobi muqdisho waa lagu badan yahay laakiin aan kasoo qabanna muqt- een, waxaan kasoo qabanaynaa waryaheena jacfar kuukaay jacfar kuukaay iyo baydhabona waxaa jooga catoosh mukhtaar maxamed catoosh iyo nairobina waxaa joogta maryan maxamuud barre qalanjo dee saddexdaa looba dhaafi maayo bal Saddex- saddexdaana bal saddexdoodana dhegeystayaashaan isku sii dayna iyagoo maanta aan war tabinayn oon warar dhilalana sidin iyagoo ciid sida oo qaarkoodna ay heesayaan weliba ciid mubaarak dhammaantiin marka hore haye munaasabadda ciidda idinku baa wax soo diri jiray dadku idinka idin dhegeysan jireen maanta fursadda waa tiinna inaad asxaabta ku salaantaan ehelada qaraabada inta idin dhegeysanaysa Een, munaasabadan ciida fitrigan aad kula damaasha haddaan inta idin dhegeysanaysa waxaan ku horeynayaa jacfar kukaay jacfar ciid mubaarak marka hore ciid mubaarak caasha calina calaykum Eh, sanadkan sanadkiisa ilaahay naga dhiga kuwii eh, bashbash iyo barwaaqo iyo farxad sidaan oo kale ku wada ciida waxaanba xasuustay sidii wariyaashibuu hadlay xataa salaanta markuu diraya jacfar waxaan islaa wasyar jiljilinaya warya jacfar caadi aan ka dhiga adiga
salaanta farxad ciid iyo waxbaa la joogaa marka een, dadku weli waxay xasuusanayaan warbixinahaagii marka waxay arkaan in warbixinahaagu ay noocii oo kale yihiin Oo ku- oo kugu soo noqon doonaa laakiin waxaan u waxaad gud- leedaa laba kala garanaa inuu war akrinayay aad iyo aad aad iyo aad waxaan u gudbi doonaa dhinacayo hablaha maryan maxamuud bare
waa tahay farjar iyo iyo caasho cuud waa mahadsantihiin adinka iyo dhammaan asxaabta saaxiibadeena walaalaheena v o eda sida jacfar sheegay si lamida anigana waxaan aada uga mahad celinayaa munaasabadan ciidda fursadan nala siiyey ee markaan annaga aan isku wareysanayno bal in nala arko anagoo caadi u hadlayno anagoo malaha codka raxameynayna nala bartay oo salaamayno oo maaragtay ah marka ciid wanaagsan aan leeyahay dhammaan dadkana dhegeysanaya iyo asxaabta kale v o eba haye mukhtaar maxamed catoosh baydhabo janna ayaad joogtaa maayinfuulkii baa kuu muuqda ciid mubaarak ciid mubaarak guud ahaan bahda v o eda iyo dhegeystayaashaba ciid mubaarak ayaan ugu horreyntii leeyahay waxaan kaloo ku faraxsanahay in maanta maanta oo ciida aan inta ka salaamno dhammaan asxaabta hawada naga taqaano iyo qaraabadeena meel kastoo ay joogaan waxaana bahda haatan khadka si toosa ugu jiro caasho iyo iyo saaxiibkayga leeyahay ciid wanaagsan iyo sidoo kale een, asxaabta kale ay ugala jirto sida qalanjo oo kale jacfar fuukaay iyo asxaabta kale ee khadka ku jirta waxaan leeyahay ciid wanaagsan Een, magaalada baydhabana een, bashbash iyo barwaaqaa looga ciidayaa waana idin hambalyeynaya dhammaantiina marka asxaabtiina waad salaanteen marin qalanjo catoosh iyo jacfar laakiin ciid baa lagu jiraa een, haddii mar fursaddii salaantan aad hesheen dhinacii heesaha ciiddana marin qalanjo ciidayaane ya maxaan dhahnaa dee intaaba heestaaba dhammaystir
sacuud Ee, heesaa ku fiican, halleyna.
waa aragtay Waliba Eh, nuuradeena waxaan u malaynayaa meelay hadda hadda marka marka fa- fan marka la yidhaahdo eh, eh, weriyayaasha eh, waxaa waaye qofka maskaxda eh, dadka kusoo degdega isla markiiba waxaa umalaynayaa caasho cuud inay tahay oo dhowr jeer la dhageystay iyadoo heesaysa Eh, annagana waa ognahay inay tahay eh, fanaanad eh, qarsoon oo aan rabin inay banaanka isku soo bixiso marka waxaan leenahay bal caasho cuud ha noo bilowdo ama Okay, annaga haddaan u bilowdana hanala jebiso may hadday idiin bilowdo maya waa idin tootoosinaya aniga hadday idiin bilowdo ma la wadaysaan ha ha ha ha ha waa qasab waa taas waa lagu Bicaasha.
qabsan yahay waa lala wadaya aad iyo maya aad maya ismaaciil isku hayste een, een, marka la heesaayo horta horta heesaha fanaaniinta iskale shaqadu way kala qaybsan tahay markaad maqashaan caasho heesaysa ma heystee way dhaadhaajisaa adinkana dhaadhaajintii waa laydinka rabaa maanta Way dilaysaa.
waa la dhaadhaajiyaa waa layska dhidhigaa marka marin qalanjo dhinacaaga hal mar.
Eh, waayahay waayahay marka aniga aniga ana- anigaa ku hormarayo eh, hees eh, caan ahoo soomaalida ay aad u yaqaanaan marka gaar ahaan munaasabadahan oo kale la joogo eh, munaasabadaha ciid oo kale la qaado oo fanaankii weynaa allah unaxariiste eh, boqorkii codka maxamed suleymaan tubec uu ku luuqeyn jiray ayaan beytka ugu horeeya ama ama ama hooriska ka qaadi doonaa kolley inta kalena idinkaan idin dhaafaya haddaad qaldantana waa lagu toosinayaa ah, hawalweli noo bilow haddaan qaldamana macalimadii yaa meesha fadhiso ayadaa na toosin doonta ay alla maanta ayaanta iyo ciidda wanaagsan ilaahina sii isaga kuwabaan way ahaatay maanta wanaagsan ciida
way ahaataye maanta si wanaagsan u ciida
wow catoosh dhinacaaga maxaa yaala
waasaasaaade Catosh.
tahay aniga heesta waxaan ku dhufanaa heesta waxaan ku dhufanaa oo maymaya oo si weynna looga yaqaano en, soomaaliya heestii oo hakaba banaanshay aan ku dhufanaa haye haye soo daa waa lagula Wow.
yaqaanaye lawima booraaw been waa ogaade intay barooshe bihan dareete hakaba banaanshe hakaba banaanshe
buurto kitaaloo banooda ballantayna haye aye sheekada waxaan u malaynaa mareeqalanje kusoo biisho mareeqalanja kusoo biishawata mareeqalanja adiga nasiib baa nasiib baa wad leedahay wallaahi bilaahi Een, maxaa la dhahaa Ha, maya caasho caasho waxaa jeclaan lahaa maadaama aan ogahay inay hibo oo hibo nuure heeseeda awgeed waxa waxa fiicnaan lahayd inuu qofu bilaabo heesii hibo markaas si fiican ula qaban lahayd maaragtay.
turto waxaa fiicnaan in lagu turto heestii magacayl haleelay halkaaba ka wad olwaarimayse hadimada marumbu marumbu
wow oo adinkaaba adinkaaba adinkaaba fak- fakanaya maante naftana ula duunay hibashadu dheertay had kastaba jacaylba ku hogaaminaye waxaan aad u Wow, hadato wow, ma aad bay hubtaa ugu ma helaya naf jacayl haleelay howl waayimayse hadimada mar unbuu nafsi iga hiilin iyadoo dhammaystiran waa mar dhowdii saari doonaa haddii aan la idmo ciid mubaarak dhammaantiin
ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak waa waa salaamadeen adinka iyo dadweynahana dhegaysanaya iyo asxaabta iyo qaraabada iyo ehelka iyo eh, dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba oo ay dunida ka joogaan aad baad mahadsantaha jacfar catoosh iyo marin qalanjo dhammaantiin ciid mubaarak waaw waaw caash dee maanta marka mukhtaar maxamed catoosh heestii wuxuu ku luuqeeyey hakaba ee xasan aadan samatare u qaado haye markasaati aadna bare heestanna meel dambuu ka soo qabtay marka waa laysku wada dhakan yahay dadku wararku bay maqlaan ismaaciil ayaa lagu gaban dee waxaan maanta jacfar laftigiisaan aad uga helay ma- maanta heestii uqadalla maanta ayaa intay dee ciidda haa mar wanaagsan.
hadduu isfurto isagunba iga wanaagsan aniga waa tahay barnaamijkan waxaan kusoo gabagabaynaynaa ismaaciilow heestaasi naf jacayl haleelay oo codkii asalka ahaa hadda asalka midkan dhaadhaajinta iyo iska yelyeelka ma aha codka macaani hibe maxamed caashay adig qudhaadu waa meel intaa agteeda ah oo welibana aada ugu dhow ayaad dhigtay marka dhegeystayaasha waxaan dhammaantood leenahay ciid wanaagsan meel kasta inagala- inaga dhegeysanayaan waa caasha cuud iyo ismaaciil xuseen farjaro idinle sidaas iyo ciid wanaagsan
Waxaan aad u hadato, ma
waa hagaag aad bay u mahadsan yihiin caashi ibraahim iyo ismaaciil xuseen iyo barnaamijkaasi ciidda dhegaystayaal waxaa naga xusuusina codadka wariyaasha v o e da caawa fanaaniin u muuqday ayaad dhegaysateen kuwooda kale cid wanaag idin dhihi waayey wakhtiga aawgii waxaad dhegaysan doontaan xiliyada soo socda dhammaantee waxaan idin leenahay cid wanaagsane qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa bal xuseen barre aadan oo istuudiyaha igu heliyay aan mid iyo laba ka codsado xuseen mahadsanid sahra madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa dhambaal hambaliya ah u diray dadka muslimka ah iyadoo oo maanta loo dabaaldegay munaasabadda ciidda madaxweyne obama ayaa sheegay in ciiddu ay tahay fursad ay dadku farxadda la wadaagaan qoraabadooda iyo asxaabtooda madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa tilmaamay in dadka muslimka ahi ay dhammaantood wadajir u ciidayaan iyaga oo kasoo kala jeeda ummado kala duwan waxaana uu tilmaamay in muslimiinta maraykanku astaan u yihiin sida uu maraykanku u yahay dal wadajir ay u dhisteen dad kala soo jeeda qowmiyado kala duwan laba baabuur oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa lala beegsaday xero militari oo ku taala agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada cadan ee dalka yemen ugu yaraan lix qof ayaa ku dhimatay weerarkan saraakiishu waxa ay sheegeen in qaraxa kabacdi rasaas la isweydaarsaday weerarkan ayaa kusoo beegmaya iyada oo maanta loo dabaaldegayo munaasabada ciidda magaalada cadan ayaa xarun humeel gaara u ah dowladda yemen kadib markii xoutiyiintu ay la wareegeen magaalada caasimada ee sanca
aad baad u mahadsantahay xuseen barre aadan qodobadii wararkayaga ayuu dib inoo xasuusinayay ciid wanaagsan ayaan idin leenahay waa anigu ah saare cabdi axmed iyo xuseen barre aadan iyo dhammaan v o a shaqaalaheedoo idin leh ku ciida ciid wanaagsan
ciyaalkiyo magaala ducayn